Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Somalilan ayaa degmada Carabsio ee gobolka Hibiley ku qabatay barnaamij wacyigelin ah oo ku saabsan xuquuqda carruurta. Waxaa ka qayb galay barnaamijka wacyigelinta ah mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Shaqooyinka, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska ee Somalilan iyo qaar ka mid ah bulshada degmada Carabsio. Mune Cabdiraxmaan oo ka tirsan waaxda carruurta ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ayaa ka warbixisay muhiimadda xuquuqda carruurta.
maadaama nidhi waxaan ka hadlanaa ilaalinta iyo daryeelka carruurta waalidka markaan la hadlano waalid waxa mas-uuliyadda ugu weyn adigay ku saaran tahay hadiyaddu ilaahay bixiyana waxa ugu qaalisan een, awlaad markaa waxaan isku wacyigelinanaa oon isxasuusinanaa kolley wa hooye waa hooye aabbana waa aabbo mas-uul baa ka saaran ilmihiisa uu ilaashanaya laakiin waxaan isku wacyigelinaa ilaalinta carruurta sidaynu u dhammaystiri karnaa ilaalinta carruurta waxaynu u dhammaystiranaa markaynu ogaano ilmuhu muxuu xaq u leeyahay ilmuhu wuxuu xaq u leeyahay korniin wanaagsan inuu helo korniinkaa wanaagsan maxaan uga jeedaa ilmaha waxaad laga yaabaa inaad ku fikirto inaad cunto siiso meel u seexdo siiso sidaa uu ugu baahan yahay oo haddaad maanta uu qado ilmahaas maanta een, berrina qado aad tiraahdo ilmihii wuu gaajoonaya sidaasoo kale ilmuhu wuxuu u baahan yahay in maskax ahaan loo dhiso oo ilmihii maskax ahaan aynu muxuu haaye u caawino inu u taageerno een, kana ilaalino dhammaan wixii tacaddi oo dhan waxaan isku baraarujinaynaa in carruurta laga ilaaliyo nooc kasta oo uu tacaddi yahay laguna ilaaliyo ilmuhu wuxuu xaq u leeyahay ilmaha inaynu waxbarashadiisa ilaalino ilmaha inaynu ogaano muxuu ku sugan yahay ilmaha ayuu la saaxiib yahay waxaa jirto idiinka sheekaynaa carruuraha har- hargeysa ku noolee muxuu ahaaye darbi jiifka ama carruurta darbiyada jiifsata ilmaha yar haddaad wareysato saaxiib baa wada saameeyey haddaad ku tiraahid sidaad wax waqtan ku barato dibadda ugu soo baxday wuxuu ku odhanaya anoo gurigayga iska joogeen hooyada islayna ama aabbaha islayna oo dibaddaan usoo baxay dibadda markii aan usoo baxayna waxaan arkay een, hebel oo dibadda joogo markaasuu igu yidhi bahashan yar nuug maalintii koowaad waan nuugoo waan dawakay maalintii labaad baa dana igu yidhi nuug maalintii labaadna waan dawakay sa- maalintii saddexaadna anaaba jeclaaday oo soo doontay markaa waalid waxaan idigu baraarujinaa inaad ilmahaaga ogaato halkuu marayo ood saaxiib la noqoto si uu kuugu sheego waxyaalo fara badan uu isagu rabo oodna ood ugu waanin karto waxaan doonayaa inaad idiin sheego inaad muxuu ahaay guddi ahaan aad meelaha haddii ilmo dhibaata ay ku dhacdo ama ay tacdi ku dhaco ee, waxaa jirta layn wasaaradoo leedahay laynkaana haddii la helo aad kala soo xidhiidhi doontaan laynkuna waa nine laba two nine laba two markaad garaacdo nambarka koowaad oo xafiiska carruurta baa kuugu soo dhici doona markaa nooc kastoo ee, muxuu ahaye dhibaato carruur soo gaadhay haddii la helaa waad nagala soo xidhiidhi kartaa carruurtan waxaa idigu waarinayaa idinka dhexdiina inaad is ilaalisaan kaga feejignaataan wax kastoo khatar igu ah waad mahadsantihiin dhammaantiin Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Somalilan ayaa muddooyinkii dambe ka waday deegaanada Somalilan barnaamijyo wacyigelin ah oo ku saabsan xuquuqda carruurta.